بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان الشافعي المكي رحمه الله تعالى السابع التعرض لشيء من سيود البر الوحشية المأكولة ولو خارج أرض الحرم السابع مدك تضبات كمذا محرمات الإحرام waxaanu ku soo dhex jirnay waxyaalihii xaajiga iyo qofka cumraysanaya laga xarimay muxaramaadka waxaanu ku soo qaadannay inay ka kooban yihiin ilaa toddoba qaybood toddobadaa lix ka mid ah ayaanu hore u soo qaadannay qaybtii toddobaad ayuu dooni sheekhu raximahullahu tacaala halkan inuu nooga sheego asaabicu nooca toddobaad ee xaaraamta ah atacarudu u banbixidu lishay-in shay in loo banbaxo ayaa xaaraam ah shaygaasoo min suyuudi lbari barriga ugaartiisa ka mid a ugaarta barriga ku nool xaajigu inuu ugaarsado xaaraammu taasoo alwaxshiyati ugaartaasoo alwaxshiyati ee duurjoogta loo nisbeeyey ugaarta duurka ku nool ee weliba gaar ahaan barri barri la yidhi maxaa baxay suyuudulbaxri xaajigu yacnii xayawaanaadka badda ku nool inuu ugaarsado sida kalluunkii iyo malaygii iyo nimirigii oo kale iyo libaax badeedkii oo kale iyo xaajigu way u bannaan tahay inuu ugaarsado waxyaalaha xayawaanaadka ku jira badda dhexdeeda laakiin waxaa la diidaya waxaa weeye waa min suyuudilbarri waa ugaarta barriga xaajigu inuu ugaarto xaaraan weeye u banbaxo waa taa qur-aankaaba ilaahay ku sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'un midlu maa qatala min annacam oo ilaahay wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ah haddaad soo xajisaan ha dilinina shay ugaarta ka mid a ugaartaana waxaa loola jeedaa waa midda barriga ah taasoo alwaxshiyati ee duurjoogta loo nisbeeyey ugaartaasoo alma'kuulati ee haddana la cuno oo bini aadamku uu cuno walow khaarija ardi alxarami walow kaanat isuyuudu ugaartaasi haba noqoto hadday doonto khaarija ardi alxaram dhulka xaramka bannaankiisaba ha joogto oo yacni xaramka inay ku dhex jirto shardi ma ahan xataa haddii xaramka aysan ku dhex jirin oo xaajigu meelo kale uu doonayo inuu ugaarta uu ka soo qabsado ma bannaano xaaraan wey walaa yajibu aljazaa'u jazaha abaalmarintuna waajib ma ahan fiiha fii tilka suyuud ugaartaa haddii xaajigu uu soo ugaarto inuu badiilkeedii uu bixiyo oo uu ka abaalmariyo waajib ma ahan ilaa bilitlaafi talfin maahane bimacnaa masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye ugaarka haddii aada eriso maalan waad erisay soo ma aadan qabsanin ma aadan soo ugaaranin wax kugu waajibaya ma jiraan goormay wax kugu waajibaan ilaa bilitlaaf ugaarkii markii aad talfiso ama aada gowracdo markaa weeye marka lagaa doonayo ijzaa walow maca annisyaani walow kaana alitlaafu talfintu haba noqoto hadday doonto maca annisyaan halmaan micigeedaba ha ku talfiyo xaajigu hadduu doonayo walow maca nisyaan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofka xataa xaajigu hadduu ishalmaamo oo inuu xaaji yahay oo acmaashii xajka uu ku dhex jiro ayuu halmaamay markaasuu ugaarkii soo ugaarsaday oo ugaarkii uu gowracay oo ugaarkii uu dilay xataa waa laga dooni markaa abaalmarintii leannu casharkeennii hore waxaanu ku soo qaadannay in masaa'ilka xajka loo qaybinayo laba qaybood min baabi tarafuh inuu yahay shaygu ama inuu yahay min baabi alitlaaf haddii shaygu waxaanu nidhi uu yahay min baabi tarafuh maalan catar laysmariyey qofku inuu lebiskii laga xarimay uu lebistay waxyaalaha waxaa shardi ah inuu qofku ku sameeyo camdi hadduu halmaan ku sameeyo waxaanu nidhi fidyo waajib ma ahan fidyo waajib ma ahan laakiin xayawaankan la dilayo oo ugaarkan la ugaarsanayo waa min baabi alitlaaf waa wax la talfinayo haddii masaladu ay tahay mas'ala min baabi alitlaaf ay tahana laa farqa bayna alcamdi waannisyaan ayaan hore u soo qaadanay walow kaana alitlaafu itlaafku haba noqdo hadduu doono maca nisyaani halmaan micigiis haba ahaado xaajigu haba ishalmaamo hadduu doonayo wa tajibu waxaa waajibaysaa almumaahalatu la mid noqosho waajibu fii damaanihaa damaani suyuudi ugaartaas damaankeeda xaajigu markuu damaanayo waxaa shardiga wax la mida inuu bixiyo bimacnaa wax la mida inuu bixiyo maxaa loola jeedaa mumaahalada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa haddii qofkan xaajigu uu dilo gorayo oo kale gorayo oo kale hadduu dilo waxaa la leeyahay gorayo maxaa la mid noqon kara xagga nicmooleyda xoolaha xoolaha bini aadamku uu dhaqdo gorayo maxaa u eg oo la mid noqon kara waa neef geela wey neefkaa geela inaad gowracdo oo masaakiinta xaramka aad ku sadaqaysato mooye wax kale oo kaa ansaxaya ma jiraanoo bediil kale ma lahan ayaa loola jeeda wa tajibu waxaa waajibaysaa almumaahalatu la mid noqosho ayaa waajibaysa fii damaanihaa damaani suyuudi ugaarta damaankeeda waxaa waajib ku ah wax la mida inuu gowraco xaajigu wax la mida maadaama la yidhi falaa tujzi'u lbadana neef geeluhu uma gudayo oo uma ansaxayo can iladii kii xaggiisa ugama gudayo wajabat fiihi fi ladiigaa dhexdiisa shaatu neef ariya ay ku waajibtay meeshii neef ariya sharcigu kugu waajib yeelay haddaad xataa ziyaado ku darto oo neef geela aan gowrica ayaa tidhaaho ma ka ansaxayso ma ka ansaxayso oo maalan tusaale ahaan qofkii wuxuu sameeyey waxyaalo neef ariyu inuu gowraco ay waajib ku tahay ayuu sameeyey oo maalan waxaa ka mid a xamaamkii oo kale xamaam waa qoolleydii qoollayuu dilay isagoo xaaji ah maxaa ka waajibaya neef ariya inuu gowraco meeshii laga rabay neef ariya sharcigu uu waajib uga dhigay ziyaadan samaynuu yidhi markaasuu neef gowla neef geela ayuu gowracay ma ansaxay meeshan la joogo halkan la joogo min baabi suyuud baabu suyuud haddii la joogo ugaarta mas'aladeeda haddii la joogo tajibu almumaahalatu fi damaan damaanka mumaahaladu waa waajib xataa haddaad tidhaaho wax kalaan ku ziyaadin wixii igu waajibay mooye ziyaado kalaan ku dari sharcigu makaa yeelay ma kaa aqbalayo wa tajibu almumaahalatu la mid noqosho ayaa waajibaysa fii damaanihaa damaani suyuud falaa tujzi'u lbadana neef geeluhu uma gudayo uma ansaxayo can iladii kii xaggiisa ugama gudayo wajabat fiihi ladiigaa dhexdiisa shaatun neef ariyuhu ay ku waajibay wayaxrumu waxaa xaaraama cala alxalaali qofkii xataa xalaasha ahaa bimacnaa xalaasha ulajeeddada laga leeyahay waa diddu lxaaji dadka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood xaaji iyo xalaal marka xalaal maxaa loola jeedaa qofkii aan xaj markaa u xirnayn ee xalaashii iyo xaaraamtii yacni loolama jeedo ulajeeddada istilaaxa fiqhigu waxa weeye qofkaan xaaji yahayna xagga fiqhiga waxaa loo yaqaanaa qof xalaala wayaa la leeyahay yacnii xaj uma xiraa loola jeedaa wayajibu wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa oo xaj uusan u xirnayn waxaa xaaraam ka ah saydu xarami makata xaramka maka ugaarkiisu xaaraam waalmadiinati magaalada madiina xaramkeeda ugaarkiisuna waa ka xaaraam qofkii xalaasha ahaa wa weji daa'ifi magaalada daa'if la yidhaaho toggeeda togga daa'if xaramkaa isaguna inuu wax ka ugaarto ugaarka jooga uu ugaarto isaguna waa xaaraan waa saddex mas'alo saddex masalo sheekhu wuxuu noo sheegi qofkii xataa aan xaajiga ahayn qofkii xataa aan xaajiga ahayn saddex masalo oo xaaraam ka ah masalada ugu horraysa waxaa weeye waa xaramu maka ugaarka jooga xaramu maka ugaarka jooga dadka caadiga ah xataa xalaasha ah inay ugaarsadaan waa xaaraan waxaa la mid a xaramu lmadiinati almunawara magaalada madiinatu lmunawara xaramkeedii iyadana dadka caadiga ah oo xujayda aan ahayn ama muctamiriinta aan ahayn ugaarka madiine inay ugaarsadaan waa xaaraan waxaa sidaas oo kale la mida weju daa'if weju daa'if waa waadin fi daa'if waa waadi ku yaalla magaalada la yidhaaho daa'if marka wejigaa waadigaa ku yaalla magaalada daa'if ugaarka jooga in qofka caadiga ahee xalaasha uu ugaarsado isaguna waa ka xaaraan marka waa ka xaaraan haddii la yidhi xaajigii muxuu dheeryahay qofkan xaajigii yacni loolama jeedo xaajigu isagu xaramu maka wuu ka ugaarsan karaa loolama jeedo bimacnaa xaajigu ziyaaduba dheer yahayo yacni sawaaءun kaana fi اlxarami aw khaarija alxaram xaajigu waa isla mid isaga waan soo marnay qofka xaajiga ahi kama ugaarsan karo ama xaramka ugaarku ha joogo ama khaarij alxaram waa isla mid laakiin qofkan caadiga ahi xalaasha xaajiga muxuu uga duwan yahay qofkan xalaashaah xaajiga wuxuu uga duwan yahay isaga meelaha kale wuu ka ugaarsan karaa laakiin isaga maxaa laga xarimay saddexdan meelood waa magaalada madiinatu lmunawara iyo xaramu maka iyo weju daa'if intaasi ku kala duwan yihiino wakadaa waxaa la mid a shajaruhaa shajaru tilka alamaakin amaakintaa la soo sheegay boosaskaa saddexdaa la soo sheegay waa maka iyo madiina iyo weji daa'if geedaheediina waa la mid muطlaqan xaal uu yahay shajarku midaan la kala qaadayn bimacnaa sawaaءun istanbatahu اlaadamiyu aw nabata binafsihi geeduhu ama geedku geed nafsadiisa isagu ku soo dhashay ha noqdo ama geed la beeray oo bini aadamku ay beerteen sida tallaalada oo kale ha noqdo laa farqa fii dalik farqi ma lahan geedaha maka ku yaalla ama geedaha ku yaalla magaalada madiinatu اlmunawara ama toga daa'if geedaha ku yaalla iyagana in la googooyo waa xaaraan xaaraan wey waa dhul xaram ah oo ilaahay uu barakeeyey subxaanahu wa tacaala wa nabaatuhaa nabaatu tilka alamaakin boosaskaa saddexdaa aanu soo sheeganay nabaadkoodii cawskoodii wixii ka soo dhasha oo cawsa iyaguna waa la mid oo xaaraan weeye in la googooyo alladii nabaadkaasoo min sha'nihi nabaadka sha'nigiisa uu ka mid yahay an yambuta nabaadku inuu soo dhasho binafsihi nafsadiisa uu ku soo dhasho cawska laakiin waxaa shardi ah inuu iskii ku soo dhashay cawska maxaa shardi ah inuu iskiisa ku soo dhashay cawsku hadduu iskiisa isagu ku soo dhashay waa xaaraam in la gooyo amaa min xayثiyati الأshjaar falaa farqa fii dalik amaa dhinaca geedaha ama isagu geedku bini aadamku ha beerto ama isagu naftiisa ha ku soo dhasho laa farqa fi اlأshjaar amaa dhinaca nabaadka kale geedaha wixii ka soo haray oo cawska ah waxaa shardi ah an yambuta binafsihi cawsku markuu nafsadiisa ku soo baxo markaas way markay xaaraam tahay in loo bambaxo oo la gurto oo la goosto markaa wey amaa hadduu yahay cawsku caws bini aadam uu beertay oo meeluu bini aadam waraabiyey oo isagu ku soo dhashay hadduu cawsku yahay cawskaa waa la goyn karaa dhib ma lahan walaa jazaa'a abaalmarin lishay-in shayna abaalmarin uma sugnaanin shaygaasoo min daalika almadkuur waxaa la soo sheegay oo geedihii iyo ugaartii la dilayay ka mid a ilaa fii xarami maka xaramka maka maahane khaasatan akhusu waan gaar yeelaa khaasatan si gaara oo masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye yacnii dhul saddexa dhul saddexa waxaanu soo marnay ugaartiisana aan loo bambixi karin geedihiisa iyo cawskiisana aan loo bambixi karin dhulkaas saddexdaa wuxuu ahaa xaramka maka iyo xaramka madiinatu lmunawara iyo toga daa'if saddexdaa waxaan soo marnay waa xaaraan ugaartooda geedahooda cawskooda in loo bambaxo waa xaaraan masaladan uu doonayo sheekhu marka inuu ka hadlo waxaa weeye yacnii dhulkaas saddexda ah markii haddaan wax ku dilo ugaar aan ku dilo ama geed aan ku gooyo kulligood ma waxbaa igu waajibay fideo kulligood ma waxbaa igu waajibayo saddexdaa dhul mise waa maka keliya sheekhu wuxuu ku yidhi walaa jazaa'a abaalmarin ma ahaanin lishayin shaygaasoo min daalika almadkuur kuwaa la soo sheega ka mida ilaa fii xarami maka khaasa markaad wax ku disho oo ugaarka aad ku disho ay wax kugu waajibayaan waa xaramka maka oo bis xaramka maka xaramka maka geedahana waa sidaasoo kale waa geedaha yacni maka ku yaalla cawskana waa sidaasoo kale waa cawska maka ku yaalla amaa haddii qofku geedaha magaalada madiine ku yaalla ama ugaarka ku yaalla ugaarka jooga magaalada madiinatulmunawara xaaraamuu ku dhacay laakiin abaalmarin waajib ma ah xaaraanuu ku dhacay laakiin la dhihi maayo neef gowrac neef gowrac la dhihi maayo waxaa la mid ah weju daa'if iyo magaalada madiinatulmunawara geedaheeda qofku hadduu jarjaro oo u gooyo xaaraamuu ku dhacay laakiin ma la dhahayo neef gowrac neef gowrac waxa la dhahayo waxaa ka jira magaalada maka almukarama maka almukarama wixii uu ku sameeyo oo ugaartii ama geedihii ah walaa yadkhulu ma soo gelayo jazaau shucuuri walaa yadkhulu ma gelayo jazaau shucuuri timaha abaalmarintoodii fii jazaa'i aladaafiiri cijiyaha abaalmarintooda ma dhex gelayaan isma dhex galaan labadaa waajib mid walba goonidiisu u taagan yahay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkii isagoo xaaji ah timihiina yacni uu iska jarjaray ama waa iska xiiray cijiyihiina waa iska jaray labadooda inta la ysku xambaaro miyaa la leeyahay waa isku hal waajib iska bix hal waajib iska bix maya labay kale yihiin ma la ysku xambaarayo xaajigu haddii saddex tin uu gooyo fii makaanin waaxid wa zamaanin waaxid waxaanu soo marnay neef ariyaa ka waajibay hadduu saddex ciji uu iska jaro fii makaanin waaxid wa fii zamaanin waaxid waxaanu soo marnay waxaa ka waajibaya neef ariya isma gelayaan marka labada waajib isma gelayaanoo xaajigu ma dhahayo saddex tinna waan iska gooyey saddex cijina waan iska jaray hal neef aan bixina ma jirto taas ma jirto laba neef walaa yadkhulu ma gelayo jazaau shucuuri timaha abaalmarintoodii fii jazaa'i aladaafiiri cijiyaha abaalmarintooda ma dhex gelayaan walaa jazaau saydi ugaarka abaalmarintiisuna ma dhex gelayo fii jazaa'i shajari geedaha abaalmarintooda ma dhex gelayo wanabaati cawska abaalmarintooda ma dhex gelayo walal cagsu masaladan cagsigeeduna kan kale ma dhex gelayso iyaduna oo muxuu kala jeedaa ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye maalan qofkani wuxuu dilay ugaar uu dilay ugaar hadduu dilay waxaa laga doonayey ugaarkaa wax la mid a inuu gowraco ugaarna wuu dilay geedna wuu gooyey ma isdhex gelayaan sida cijiyihii iyo timihii waajibkooduba aysan isu dhex gelayn shaqa iskuma la mid walba goonigiisa mid walba waajibkaas iyo jazihiisu uu madax bannaan yahay walal cagsu cagsiguna isgeli maayo cagsigu wuxuu ula jeedaa laa yadkhulu annabaatu fii jazaa'i shajar ma dhex gelayo wa yaxrumu waxaa xaaraama naqlu shayin shay guurintiisu waa xaaraan shaygaas oo min turaabi alxarami xaramka carradiisii ka mid a wa axjaarihi axjaari alxarami xaramka geedihiisii ka mid a in la raro oo meel kale loo raro carrada xaramka iyo yacni dhagaxda xaramka dhul kale in loo raro xaaraan walow litabaruki walow kaana naqlu rariddu haba noqoto litabaruki liqasdi atabaruk barakaysi qasadkeedaba ha loo raree ma bannaana oo xaaraan wey masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye carrada dhulka xaramka taalla iyo dhagaxda dhulka xaramka taalla inuu qofku intuu soo qaato maalan soomaaliya oo kale uu keensado ama meel kale oo adduunka ka mida uu geysto xaaraan wey walow xataa ulajeeddo fiicanba ha ka lahaadoo waan barakaysanayaa ula jeeda ulajeeddo iyo niyo fiicanba ha ula jeedo hadduu doono xaaraan wey xataa tabarug hadduu qofku ula jeedo ma soo rari karo carrada xaramka iyo geedaha xaramka iyo dhagaxdiisuba xaaraan wey wain naqala wa in naqala haba naqliyo oo ha raro hadduu doonayo hu ayilmadkuur kaa la soo sheegay oo loola jeedo min aturaab waalaxjaar carradii iyo dhagaxdii xaramka haba u raro hadduu doonayo lixaramin xaramba ha u raro xaramkaasoo aakhara kale hadduu doonayoba haba yidhaaho xaram kale ayaan geyn hadduu doonee yacni waa xaaraan oo maalan maxaa ka mid a inuu yidhaaho xaramkii maka carradii tiilay iyo dhagaxdii tiilay waan soo rariyoo xaramka madiinaan u soo rari xaaraan wey cagsiguna waa xaaraan oo inuu yidhaaho magaalada madiinatulmunawara xaramkeedii ayaan dhagaxdii ka soo qaadiyo carradii tiilay markaas waxaan u soo rari magaalada maka xaaraan wey wain naqalahu ayilmadkuur kii la soo sheegay haba raro hadduu doonayo lixaramin xaranba ha u raro xaramkaasoo aakhara kale wayajibu waxaa waajibaya radduhu raddu lmanquul wixii la soo raray oo carradii iyo dhagaxdii celintiisu waa waajib limaxallihi maxalli lmadkuur kaa la soo sheegay booskiisii limaxallihi maxalli lmanquul limaxallihi maxalli lmanquul shaygii la soo raray booskiisii in loo celiyo waajibu sheekhu wuxuu ku leeyahay carrada xaramka dhul xarama haddii aad carrada ka soo qaaday ama dhagaxdii aad ka soo qaaday meeshiisii in loo celiyo waa waajib haddii kale qofku uu ku dembaabi wa yukrahu waxaa la nici naqlu daalika almadkuur kaa la soo sheegay oo maxaa loola jeedaa min aturaab waalaxjaar carradii iyo dhagaxdii in la raro waa la niciyo karaahiyow min alxilli dhulkii xilliga ahaa in laga rarana waa la niciyo karaahiyow ilaalxarami xaramka xaggiisa loo raro waa karaahiyo oo masaladanna wuxuu ula jeedaa masaladii hadda aanu soo marnay cagsigeedii wey oo ulajeeddada waxaa weeye maalan dhulka xilliga waa soomaaliya oo xilli waxaa loola jeedaa maasi walxaram waa wixii dhulka xaramka ka baxsan ayaa xilli loola jeedaa maalan soomaaliya oo kale uu carro ka qaaday ama dhagxaan uu ka qaaday markaasu wuxuu leeyahay waxaan ku biirinaa oon ku raraa dhulkii xaramkii madiina ama xaramkii maka almukarama iyaduna karaahiyow xaaraan ma aha laakiin waa karaahiyo walaa yaxilu xalaal ma aha liaxadin axadna xalaal uma aha an yatamallaka inuu milkiyo luqadata xarami maka xaramka maka baadidiisa inuu qof milkiyo xalaal uma aha abadan weligiis inuu milkiyo xalaal uma aha walow kaanat ay walow kaanat iluqada baadidaasi haba noqoto hadday doonto xaqiira mid la yaso baadi iska qiimaheedu u aada u liito baadidu haba noqotee in la milkiyo baadida xaramka maka ma bannaana oo xaaraan wey masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye magaalada maka almukarama waxyaalaha adduunka ay uga duwan tahay waxaa ka mid a dunida kale baadi haddii aad ka heshid baadidaa sharcigu wuxuu ku leeyahay hal sano haybaari hal sano markii aad haybaarisid oo wax sheeganaya aada weysid waxaad dhihi kartaa tamallaktuhaa anaa milkiyey milkigaagiina geliyo waa kuu xalaal inaad isticmaashid amaa magaalada maka almukarama khusuusiyaadka ay leedahay waxaa ka mid a baadi haddii aad ka dhex heshid magaalada maka waxay doontaba ha noqoto baadidaasi baadi qiimo leh ha noqoto ama baadi qiimaheedu uu iska liito ha noqoto inaad haybaariso hal sano hal sano kabacdina aad tidhaa anaa yeelanayo milkinaya ma bannaana xaaraan wey waa masaa'ilka magaaladaasi ay uga duwan tahay magaalooyinka caalamka intooda kale ay uga duwan tahay walaa yaxilu xalaal ma aha liaxadin axadna xalaal uma aha an yatamallaka inuu milkiyo luqadata xarami maka xaramka maka baadidiisa inuu milkiyo abadan weligiis ma milkin karo walow kaanad baadidu haba ahaato xaqiira shay la yaso aan qiimo lahayn haba noqoto hadday doonto muxuu samaynaa marka bal yaxfaduhaa baadidaa waa iska xafidaa ilaa wujuudi saaxibihaa saaxibi luqada baadidaa saaxiibkeeda saaxiibkaa heliddiisii ilaa laga gaaro waa iska xafidi weligii labaatan sano konton sano lixdan sanoba ha hayo hadduu doonee ilaa qofkii iska lahaa laga helo waa inuu iska xafido lama milkiyo iyada baadideeda wa xaramu lmadiinati magaalada madiinatu lmunawara xaramkeedii ka luqadati hayrihaa magaalada madiina ka luqadati hayrihaa magaalada madiina hayrkeed hayrkaa baadidiisii ayuu isagu la mid yahay oo min baqiyati albiqaaci buqcooyinka kale baaqigoodii ah wa luqadatu carafa wa luqadatu carafa carafa dhulka la yidhaaho carafa baadidiisii iyo wa xarami almadiinati wa luqadati xarami almadiina magaalada madiina xaramkeeda xaramkaa baadidii laga helay ka luqadati hayrihimaa labadaasi hayrkood hayrkaa baadidoodii ayay la mid yihiin masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye dhulka carafa oo banka carafa wey maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ay sagaal tahay meesha in la istaago ay ka mid tahay ruknun min arkaani alxaji hore aan u soo qaadannay meeshaasaad baadi ka heshay meeshaa baadida aad ka heshay waxay la mid tahay magaalooyinkan kale oo caadiga ah baadida laga helo hal sanaad haybaarin kabacdina adaa iska milkinay waxaa la mid a xaramka magaalada madiinatulmunawara magaalada madiinatularam magaalada madiinatulmunawara xaramkeeda baadidii laga helay iyaduna waxay la mid tahay dhulka kale ee caadiga ah baadida laga helo hal sanaad haybaarin kabacdina waxaad leedahay tamallaktuhaa anaa milkiyey saasaad ku milkin oo min baqiyati albiqaaci buqcooyinka kale baaqigooda ah xukunkooday la mid tahay dhulalka kale baadida laga helayo ayuu la mid yahay baadida laga helo carafa iyo xaramka madiinatulmunawara wa idaa kaana lisaydi ugaarka hadduu u ahaaday midlun ugaarka aad dishay wax la mid ah hadday jiraan midligaasoo min al ancaami nicmooleyda ka mid ah nicmooley maxaa loola jeedaa waa geela iyo looda iyo ariga ayaa waxaa la yidhaha nicmooley wa idaa kaana lisaydi ugaarka midlun hadduu leeyahay wax la mid ah masalkaasoo min al ancaami ee nicmooleyda ka mid ah wadaalika ka nacaami gorayadii aad dishay oo kale gorayo waxay leedahay xoolaha wax la mida nicmooleyda wax la miday leedahay waa geel geelaa la mid noqon kara wa baqari lwaxshi dameer farowgii oo kale baqarulwaxshiga waa dameer farowga dameer farowga isaguna wuxuu la mid noqon karaa looda caadigaa looda caadigaa ayuu isaguna la mid yahay oo suurad ahaanna uu u egyahay waalxamaami qoolleydii oo kale booleygan kutubta waaweyn ee fiqhiga iyagu waxay sheegayaan xamaamku laa mila lahu min annacam alxamaam booley laa mila lahu min annacami nicmooleyda isagu wax la mida oo qooley la mida ma jiraan leanna qooley geelna la mid maahan arina la mid maahan loodina la mid maahan marka kutubta kale waaweyn ee fiqhiga waxay ku leeyihiin xamaamku waa maa fiihi naqlun laakinahu laysa lahu milun isaga masalada wuxuu geli oo culimmada fuqahadu ay yidhaahaan maa fiihi naqlun ku jira maa fiihi naqlun maxaa loola jeeda maa fiihi naqlun ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa naqlun can saxaabati rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam saxaabada rasuulka waxaa laga soo guuriyey inay qooleyda xukumeen oo qofkii xaramka ku dhex dila qooley waxaa ku waajibaya shaatun min alhanam neef ariya inuu gowraco ayaa waajiba laakinahu laysa lahu milun asagu xamaamku ka mid ma ahan waxyaalaha mahalka leh oo nicmooleyda mahalka ku leh isagu sida raajixa ka mid maahan leannahu mahalba ma lahan isagu oo la mida wadaalika ka nacaami goroyadii oo kale wa baqari lwaxshi dameer farowgii oo kale waalxamaami qooleyda xamaamku wuxuu ka mid yahay waa maa fiihi naqlun walaysa lahu milun asaga naqliguu leeyahay laakiin mahal ma lahan mahal male isagu falwaajibu midka waajibaya fiihi fii maa kaana lahu milun wixii mahal leh waxaa ka waajibaya imaa dabxu milihi shaygaas mahalkiisa gowriciisa inuu waajibo wa tafriqatuhu tafriqatu lmihli iyo mahalkaas kala geyntiisa bimacnaa waxaa loola jeedaa hilibkiisa in la qaybiyo oo hilibkiisa masaakiinta loo kala geeyo oo loo qaybiyo wa imaa ikhraaju dacaamin ama cunto bixinteedaa waajibaysa dacaamkaasoo biqadri qiimatihi qiimati اlmihli mahalka qiimihiisii qiimaha qadarkiis oo kale ah wa imaa siyaamu yowmin ama maalin soomkiis can kulli muddin koombo kastee cuntada ka mid ah xaggeeda hal maalin laga soomo intaas uun mid ayaa ka waajibay sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii shayga qofku uu dilay hadduu mahal leeyahay oo yacni wax u eg oo nicmooleydii u eg hadduu leeyahay masalan goroyadii oo kale mahalay leedaha waa geel dameer farowgii oo kale mahaluu leeyahay dameer farowgu wuxuu eg yahay baqara lood uu eg yahay mahaluu leeyahay kaasoo kale sheekhu wuxuu ku leeyahay saddex mas'alo yacni saddex mas'alo midkood ayuu qofku khayaar u leeyahay masalan goroyuu dilay qofkii goroyuu dilay goroyo hadduu dilo saddex mas'alo ayuu khayaar u leeyahay mid ka mida inuu sameeyo imaa inuu gowraco goroyada neefkii la midka ahaa waa geel neef geela inuu gowraco khiyaar wuu u leeyahay hilibkiisana uu qaybiyo oo masaakiinta xaramka uu ku qaybiyo mas'alada labaad waxaa weeye dacaam inuu ku soo iibiyo neefka geela intuu qiimeeyo neefkii geela intuu qiimeeyo qiimahaas inuu ku soo iibiyo cunto oo cuntada masaakiinta uu ku sadaqaysto taana khiyaar u leeyahay khiyaarka saddexaad waxaa weeye cuntadii uu neefka geela ku qiimeeyey cuntadii intuu koombeeyo koombo walba inuu ka soomo hal maalin oo maalan neefkii geel ahaa cuntadii lagu qiimeeyey tusaale ahaan waxay noqotay boqol koombo boqolkaa koombo koombo walba waxaa ku soo aadaya hal maalin soomkeedii waa boqol maalmood soomkoodii marka saddexdaa masalo khiyaar u leeyahay saddexdaa masalo waa hadduu dilo shay mahal leh shay mahal leh hadduu dilo saddexdaas ayuu khiyaar u leeyahay wain lam yakun lahu wain lam yakun lahu shaygii la dilay lisayd ama saydkii u celi wain lam yakun lahu lisaydi ugaarkii la dilay hadduusan lahayn milun wax mahala hadduusan lahayn wax la midoo yacni min alancaama loola jeeda nicmooleydii mahal kuma lahan wax la mida nicmooleyda ma jiraan wadaalika kalcasaafiiri waa jamcu cusfuurin cusfuur ayaa waxaa lagu jamciyey casaafiir wadaalika kalcasaafiiri shimbiraha cusfuuryaalka la yidhaha oo kale cusfuur raanyara le raanyar waa shimbir yacnii dabadiisu aada u dheer tahay aadna u baalal weyn bahashan la yidhaaho baddada ama booloboolada shimbirtan la yidhaaho badda laga helo kaasuu u eg yahay shimbirkaa cusfuurka la yidhaahuu dilay haddee shimbirkaa cusfuurka la yidhaha hadduu dilay geelna la mid maahan lo-na la mid ma ahan arina la mid ma ahan waa waxaan mahal lahayn waxaan mahal lahayn hadduu dilay sida cusfuurkaasoo kale falwaajibu midka waajibaya fiihi fii maa laa mila lahu waxaan masalka lahayn waxaa ka waajibaya imaa ikhraaju dacaami cunto bixinteedii dacaamkaas oo biqiimatihi qiimati laa maa laa midla lahu wixii aan masalka lahayn qiimadiisii ah wa imaa siyaamu yowmin ama hal maalin yoom soomkiisii can kulli muddin koombo kasta inuu hal maalin ka soomo labadaasuu khiyaar u leeyahay oo masaladanna ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye masalan qofkii wuxuu dilay shay aan masal lahayn shay aan masal lahayn masalan shimbirka cusfuurka oo kale shimbirkaa cusfuurkuu dilay shimbirkaa cusfuurkaahi masal ma lahan geelna lamid maahan arina lamid maahan lo'na lamid maahan labuu khiyaar u leeyahay marka wuxuu laba khiyaar ugu leeyahay shimbirkaa cusfuurkaa in la qiimeeyo oo la yidhaha shimbirkaa lacalla haddii la kala iibsan lahaa meeqaa la siisan lahaa haddii tusaale ahaan lagu qiimeeyo toban doolar oo kale shimbirkii cusuurkii lagu qiimeeyo tobankii doolar wuxuu ku bedeli cunto cuntadaasuu masaakiinta xaramka uu ku sadaqaysana taasi waa mas'alo masalada labaad uu khiyaar ugu leeyahay waxaa weeye inuu maalin walba uu ka soomo cuntadii mudkeedii cuntada mudkeedi maxaa loola jeedaa masalan tobankii doolar cuntaa lagu soo iibiyey oo lagu qiimeeyey cuntadii waxay noqotay toban koombo tobankaas koombo koombo kasta inuu ka soomo hal maalin inuu ka soomo labadaa masalo khiyaar u leeyahay hadduu shaygu waxaanu nidhi masal leeyahana saddex masalo khiyaar u leeyahay hadduusan shaygu masal lahaynna laba masalo khiyaar u leeyahay wa haadihi tan taasoo almuxaramaatu marka halkaa waxaanu ka ogaanay halkaa waxaanu ka ogaanay ugaarka la dilayo ugaarka la dilayo inuu u qaybsamo saddex qaybood saddex qaybood inuu u qaybsamo maa lahu milu wax masal leh oo nicmooleydii markii loo fiiriyo wax u eg iska leh sida gorayadii oo kale dameer farowgii oo kale wax masal leh iyo maa laa mila lahu maa laa mila lahu walaysa fiihi naqlun waxaan masal lahayn saxaabadiina aan laga haynin naqli yacni wax laga soo guriyey ay ku xukumeen aan laga haynin kaasina muxuu yahay kal cusfuur waa shimbirka cusfuurkaahi isagu masal ma lahan nicmooladii kale markii loo fiiriyo masal ma lahan naqlina lama hayo wax saxaabada laga soo guuriyena lama hayo qaybta saddexaad waxaa weeye maa laa midla lahu laakin fiihi naqlun shaygani masal ma lahan laakiin waxaa laga hayaa saxaabadii inay xukumeen kaasina muxuu yahay kal xamaam xamaamkii waa qoolleydii haddaanu soo marnoo xamaamku isagun ma lahan masal yacni wax lamidoo geelii iyo arigii iyo loodii lamida lama hayo laakiin waxaa la hayaa naqli oo saxaabadii waxay ku xukumeen shaato neef ari ah ayay ku xukumeen wa haadihi tan taasoo almuxaramaatu muxaramaadkan aanu soo sheegnay kulluhaa kullu lmuxaramaat muxaramaadkan toddobada ah oo aanu soo marnay dhammaantood taxillu muxaramaadkaasi waa xalaal lilmuxrimi qofkii xajka soo xirtay ayay xalaal u noqon bacda taxalluli xalaal noqoshada ka bacdi ayay xalaal u noqon taxallulkaasoo alawali ee ugu horreeyey ila aljimaaca jimaaca maahane wa muqadamaatihi iyo jimaaca waxyaalaha laga hormariyo maahane wa caqda nikaaxi nikaaxa xarigiisii maahane falaa taxilu haadihi alashyaa ashyaadaa saddexda ah xalaal ma aha ilaa bacda taxalluli xalaaloobidda ka bacdi maahane saddexdaasi xalaal ma aha taxallulkaasoo athaani ee labaad masaa'ilkan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye toddoba waxaanu soo marnay muxaramaad ah toddoba muxaramaad ee xaajiga laga xarimay ayaan soo marnay sheekhu marka wuxuu ku leeyahay toddobadaa muxaramaadka ah qofkii xaajiga ahaa xalaalay u noqonayaan bacda taxalluli alawal bacda taxalluli alawal macnaha loola jeedana casharadeennii hore ayaanu ku soo qaadannay oo bacda taxalluli alawal ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa saddex shay laba ka mida hadduu xaajigu sameeyo waxaa u xasilay xalaal noqoshadii ugu horraysay oo saddexdaasi maxay yihiin waa dawaafu alifaada iyo ramyu jamrati alcaqaba iyo alxalqu xeerashadii saddexdaa laba ka mida xaajigu hadduu sameeyo xasala lahu altaxallulu alawal waxaa u xasilay xalaal noqoshadii ugu horraysay marka xalaal noqoshada ugu horraysa haddii xaajigu uu gaaro muxaramaadkii oo dhan xalaalay u noqonayaan ilaa markii laga reebo saddex shay saddex shay laakiin weli lama gaarin xalaal noqoshadoodii oo saddexdaa shay maxay yihiin waa aljimaac muqadamaat اljimaac iyo caqdu nikaax saddexdaas wixii ka soo haray xaajiguu samayn karaa saddexda maxaa ka soo haray maalan ninkii ragga ahaa waxaa laga xarimay khamiiskii iyo macawistii oo kale iyo funaanadii iyo surweelkii iyo waxaasoo dhan wuu labisan karaa bacda taxalluli اlأwal waxaa la mid a sidaas oo kale diibkii iyo cijyaha in layska jarjaro iyo saliiddii laysmarinayey iyo catarkii iyo waxaasoo dhan xalaalay u noqonayaan goorma bacda taxalluli اlأwal amaa saddexdan saddexdani sheekhu wuxuu ku yidhi falaa taxilu falaa taxilu hadihi الثalaaثa saddexdani xalaal ma noqonayaan waa jimaaci iyo muqadamaat اljimaac iyo caqd الnikaax saddexdaasi xalaal ma aha ilaa bacda taxalluli xalaal noqoshada ka bacdi maahane taxalulkaasu ahaani labaad taxallul الthaani goormuu xasili karaa marka taxallul الthaani ulajeedada goormuu xasili karaa waa markuu saddexdaba halkii xabood yacni haray markuu dhammaystiro xataa halkii dambe ugu hordambeeyey saddexdoodiiba waa dhameeyey yacni ramyu jamrati alcaqabihii uu dhameeyey dawaafkii uu sameeyey xalqigii uu sameeyey acmaashii uu wada sameeyey acmaashaa saddexdaa hadduu wada sameeyo kulli waxaa weeye yacni dhammaan guud ahaanba wuu xalaal noqday faslun haadaa midkani faasilun midku wax kala saaro wey fi lixsaari ixsaarku uu fasal yahay ixsaarku waxaa weeye waa celin waa xaajigii oo laga hor istaagay xajkii inuu guto cumradii inuu guto laga hor istaagay fi lixsaari celintii iyo walfawaati tegiddii ayuu u fasal yahay fawaadkan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa fawaad alxaj xajkiioo qofka ka tegey xajkiyaa ka tegey ama xajkiyaa laga celiyey labadaas masaluu rabaa sheekhu inuu ka hadlo wa idaa waktigii munica almuxrimu qofkii xajka soo xirtay haddii loo diido min itmaami arkaani nusuki camalka arkaantiisii arkaantaa dhammaystirkoodii haddii loo diido aladii camalkaasoo axrama qofka muxrimku uu soo xirtay bihi binnusuki camalkii uu soo xirtay inuu arkaanta dhammaystiro ayaa loo diiday jaaza lahu lilmuxrim qofkaa muxrimka ah waxaa u bannaan an yataxallala inuu iska xalaal noqdo inuu iska xalaal noqdo way bannaan tahay see ku xalaal noqon fayadbaxu wuxuu gowrici shaata neef ari ah wayanwi wuxuuna niyeysanaa ataxallula xalaaloobid cinda dabxihaa dabxi shaat neefkaa arigaa gowriciisa agtiisa wuxuu niyeysanaa inuu xalaal noqonayo uma markuu neefkaa gowraco ka bacdi yuziilu wuxuu iska zuulinaa halaada shacaraatin ugu yaraan saddex tin ayuu ka zuulin min ra'sihi madaxiisu wuxuu ka zuulinaa ugu yaraan saddex tin wayanwi wuxuuna niyeysanaa ataxallula xalaaloobid ayuu niyeysan cinda isaalatihaa isaalati shacraat tintaa zuulintiisa agtiisana wuxuu niyeysanaa inuu camalkii uu isaga baxayo uu xalaal noqonayo masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii wuxuu soo xirtay xaj ama wuxuu soo xirtay cumro markii xajkii uu soo xirtay ama cumradii uu soo xirtay waa loo diiday ma gelay sidaa la yidhi magaalada maka magaalada maka cadow waa u diiday oo hor istaagay ma gelay sidaa la yidhi magaaladii maka qofkanna muxuu sameeyey xajuu soo xirtay cumruu sameeyey suurtagal ma aha camalaad xiratay maadaama camalkii aad xiratay ma suurto gelayso inaad magaaladaada isaga soo laabatid iyo waddankaagii leanna waddankaaga haddaad isaga soo laabato muxrimaa tahay maxaa xaaraam ka ah toddobadii aan soo sheegnay muxaramaadkii toddobadii aan soo marnay dhammaan xaaraamay kaayiin see u soo laaban marka xaaskaagii uma tegi kartid barafuunii catar isma marin kartid cijiyihii ma jaran kartid waad xayiranta camalkii haddaad gudan lahaydna camalkii waa lagu diiday maxaad samayn marka sharcigu marka nidaamuu sameeyo nidaamkaasi waxaa weeye qofkii inuu xalaal noqdo wuxuu ku xalaal noqonaya qofkani neef ariya meeshii lagu hor istaagay oo loogu diiday camalka inuu dhammaystiro meeshuu taagan yahay wuxuu ku gowrici neef ari ah neef ariyuu gowrici neefka ariga markuu gowraco tintuu xiiranaa ama ugu yaraan saddex tin saddex tin oo madaxiisa ka mid a ayuu ugu yaraan uu iska jari wuxuuna niyeysanaa markuu neefka uu gowracayo iyo markuu tinta iska jarayaba biniyati taxallul inuu camalkii isaga baxayo camalkii inuu ka xalaal noqonayo oo isaga baxayo ayuu niyeysan waa sidii uu sameeyey nebigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sulxii la dhihi jiray sulxuulxudaybiya sanadkii lixaad markuu galay nebigu sala allahu calayhi wasalam sulxuulxudaybiya ee gaaladu ay hor istaageen nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu cumraysto oo magaalada maka uu galo oo uu soo cumraysto nebigu sala allahu calayh wasalam neef ariyuu gowracay tintana waa xiirtay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuuna dib isaga laabtay magaaladii uu ka yimid almadiinatu almunawara ayuu dib ugu laabtay nebigu sala allahu calayh wasalam waidaa munica almuxrimu qofkii muxrimkaa haddii loo diido min itmaami arkaani nusuk camalka arkaantiisii dhammaystirkiisii alladii camalkaasu axrama bihi camalka uu xirtay jaaza lahu muxrimka waxaa u bannaan an yataxalala inuu iska xalaal noqdo fayadbaxu wuxuu gowrici shaata neef ariya wayowmin wuxuu niyeysanaa ataxallula xalaal noqosho cinda dabxihaa neefka ariga gowriciisa agtiisa wuxuu niyeysanaa inuu xalaal noqonayo uma yuziilu wuxuu zuulinaa ثalaثa shacraatin saddex tin min ra'sihi madaxiisuu ka zuulin wayanwi wuxuuna niyeysanaa ataxallula xalaal noqosho cinda isaalatiha isaalati tilka shacraat tintaa zuulinteeda agteedana wuxuu niyeysan inuu xalaal noqonayo fain cajaza qofkii markaa hadduu awoodi waayey oo uu ka caajiso can idabxi neefkii ariga gowriciisii lacag uu ku gowrac ma haysto lacag uu ku soo iibsado lacaguu neefka ku soo iibiyo ma hayo gowrici waa ka caajisay akhraja wuxuu bixiyaa dacaaman cunto cuntuu sadaqaysan dacaamkaasoo biqiimati shaati neefkii ariga ahaa qiimihiisii ah hadduu cunto haysto laakiin neefkii arigaa lacagtiisa uusan haysanin wuxuu samaynaya marka cunto ayuu masaakiinta uu ku sadaqaysan cuntadaasoo ku qiimo ah neefkii ariga ahaa wanawaa wuxuuna niyeysanaa ataxallula xalaal noqosho cinda ikhraajihi ikhraaji dacaam dacaamka bixintiisa agtiisana wuxuu niyeysanaa inuu xalaal noqonayo markuu cuntada bixinayo masaakiinta uu ku sadaqaysanayo markaas wuxuu niyeysanaa camalkii inuu ka xalaaloobayo oo isaga baxayo wayuqadim wuxuuna hormarinaa ikhraaja aطacaami cuntada bixinteeda ayuu ka hormarinaa calaa isaalati shacri tinta zuulinteeda tinta intuusan iska zuulin ugu yaraan saddex tin intuusan iska zuulin cuntaduu marka hore sadaqaysan cuntada markuu sadaqaysto markaa ka bacdi ayuu tintii iska zuulin fain cajaza hadduu ka caajisay can idacaam neef ariya lacagtiisiina ma haysto cuntona ma hayo labadiiba wuu ka caajisay labadii hadduu ka caajisay saama wuu soomi can kulli muddin koombo kasta ee cuntada ka mid ah xaggeeda wuxuu ka soomi yowman hal maalin dacaamkiiyaa marka la qiimayno waxaa la leeyahay neefkii arigaa dacaamkiisii dacaamkii haddii la qiimeeyo neef ariya dacaam intee qiimihiisa noqon karta haddii la yidhaaho waa labaatan koombo oo raashin ah labaatan maalmood ayaa marka ku waajibaya inuu soomo wataxallala marka wuxuu isaga xalaal noqon ilaa neef aryana wuu awoodi waaye cuntadiina waa awoodi waaye soom bisaa laga rabaa qofkan soom bisaa laga rabaa see u xalaal noqon marka wataxallala wuu xalaal noqon bimacnaa fil xaali isla hadduu xalaal noqon fil xaali yuu xalaal noqon ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye kuma xira xalaal noqoshadiisu inuu soomo soomka dib isaga dhigto hadduu rabo hadduu iska xalaal noqon hadduu xalaal noqon ee ma la dhahayo ma xalaaloobaysid ilaa labaatanka maalmoodoo soomka markay kuu dhammaadaan markaa ka bacdi aad xalaal noqon maya ma la dhahayo iskuma xira hadduu xalaaloobi hadda wataxallala fi lxaali isla haddeeruu iska xalaaloobi muxuu ku xalaaloobi biisaalati shacri tinta zuulinteedii ayuu ku xalaaloobi maca niyatina uu ku zuuliyo tintiiyuu niye ku zuulinaa niyada maxaa loola jeedaa niyatu taxallul niyatu taxallul inuu camalkan ka xalaaloobayo ayuu tinta isaga zuulin saasuuban ku xalaaloobay markaa ka bacdi ha soomo walaa yatawaqafu sheekhu isagaaba kuu sheegayo wuxuu ku yidhi kuma taagna ataxallulu xalaaloobiddu kuma taagna cala siyaami soomka kuma taag kuma xira shaqo iskuma lahan labaatankii maalmood ood soomaysay iyo xalaaloobidaadu ma isku xira haddaad iska xalaaloobi walaa yatawaqafu taxallulu xalaaloobiddu kuma taagna oo kuma xira cala siyaami soomka kuma taagna walaa yalzamuhu shaksigaas xajkii laga celiyey ama cumradii laga celiyey laasim kuma aha qadaa'u maa camal soo qadayntiisu laasim kuma aha camalkaasoo taxallala minhu min alcamali camalkii uu ka xalaaloobay inuu dib ka soo qalleeyo waajib kuma ahan oo masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofku ewelba wuxuu u socday xaj sunno ah kii waajibkaa mar horuu soo xajiyey xajkii sunnada ahaa ayaa laga hor istaagay xajkii sunnada ahaa ayaa laga hor istaagay oo laga celiyey xajkii sunnada ahaa maadaama laga celiyey wuu xalaalooboo neefka ariyuu gowracay tintana waa iska zuulayey saasuu ku xalaaloobo magaaladiisii waddankiisii uu ugu soo laabtay qofkaas ma laga rabaa xajkaas inuu dib u soo qadeeyo waajib kuma ah leanna owelba sunnu ahaa xajkii waajibkaa mar hore uu iska bixiyey maadaama xajkii waajibkaa xilli hore uu iska bixiyey hadda waxaa weeye sunnuu ahaa sunnadaa inuu dib ka soo qadeeyo waajibkuma aha bal yabqaa bal camalku wuu baaqi noqdaa fii dimatihi qofka qoortiisu camalku ku baaqi noqdaa kamaa sidii ugu baaqi noqdaahoo kaana camalku uu ahaan jiray qabla alixraami xidhashada ka hor siduu camalku ahaan jiray bihi bilcamali intuusan xidhan camalku intuusan xidhan suu ahaa jiray uu haddana qoortiisa ugu noqonaa oo ugu baaqi noqonaa oo intuusan camalkan xidhan maalan xajku hadduu ahaa xaj sunno ah oo lagaa hor istaagay xajkan inta aadan xidhan muxuu kugu ahaan jira xajkan hadda lagaa hor istaagay oo sunnada ah intaadan xidhan xukunkiisu muxuu kugu ahaan jira sunnu kugu ahaan jiray haddana waa isla sunnadiiu kugu yahayo ee waajib kuguma aha inaad soo qadayso haddana sunnu kugu yahaye waajib kuguma ahanu laakiin camalka lagaa hor istaagay hadduu ahaa farad mustaqiran fii dimatik farad dimadaada ku sugnaaday hadduu ahaana farad dimadaada ku sugnaaday maxaa loola jeedaa maalan qofkii waajibkii xajatulislaamki ayaa lagu lahaa xajatulislaamkii ayaa lagu lahaa xajatulislaamkii isagoo lagu leh oo weliba sanadkii ugu horreeyey oo lacagta uu helay hore aasan uun ka bixin ayaa sanadkii labaad la celiyey sanadkii labaad ayaa la celiyey waana xajkii waajibkaayo ugu koowaad wey dee xajkii ugu koowaadoo waajibka haddii lagaa celiyey bal yabqaa fii dimatii kamaa kaana qabla alixraami bihi xajkan intaadan xidhan see kugu ahaan jira waajibu kugu ahaan jiray mustaqir fii dimatika haddana waa waajib haddana waa waajib marka saasuu sheekhu ula jeedaa bal yabqaa fii dimatihi kamaa kaana qabla alixraami bihi camalka intaadan xidhan see kugu ahaan jiraad leedahay sidiisiu haddana kugu noqon waman shaksigii intaas marka sheekhu wuxuu uga baxay mas'alaة اlixsaar laba mas'alou fasalku ka hadlayo alixsaar wاlfawaat waxaan soo dhammaynay ixsaarka qofka haddii camalkii laga hor istaago waanu soo baranay axkaamtiisii halkan sheekhu marka wuxuu ka bilaabi mas'alaة اlfawaat qofku hadduu xajkii ka tago see la yeeli waman shaksigii shaksigaasoo dalaca calayhi shaksigaa dushiisa alfajru waagu uu ku baryo yowma naxri maalintii gowraca waa maalintii ciidda yowma anaxri yowma alcaashir yowma alciid kulluhaa bimacnan waaxid waan soo marnay waa isku macnow maalintii xoolaha la gowracayay ciidda ahayd ayaa waagu ku baryey walxaalu waagu ku baryo huwa shaksigii muxrimun bilxaji xajkii uu xirtay walam yudrig aana gaarin carafata maalintii sagaalaad ee carafa ma uusan gaarin carafa waa ka tagtay waa ka fakatay faqad xaqiiqee faatahu shaksigaa waxaa ka tegey hadduusan ba carafo tegin alxaju xajkii dhammaa eberow amaad carafo tagtayn maalintii sagaalaad xajkaagii eber waxba kama jiraan leannahu nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alxaju carafa alxaju carafa xajka dhanba waa carafa ugu weyn xajka dhanba carafa ugu weyn faman faatatu carafa faqad faata calayhi alxaju qofkii carafa ay ka tagto xajna waa ka tego macnuhu sidaa wey walxaal huwa muxrimun bilxaji isagoo xajkii soo xarmaday ayaa maalintii tobanaad waagu u baryey haddii horena waxaanu soo marnay carafa goormay ku dhammaataa wakhtigeeda carafa waxay ku dhammaataa subaxan hadda kitaabku sheegayo maalinta tobanaad waagu hadduu baryo carafa wakhtigeeda waa ku daay waa dhammaaday walam yudrig ma soo gaarin carafa wakhtigii carafa sooma gaarin faqad faatahu shaksigaa waxaa ka tegey alxaju mar haddii carafa ku dhaaftay xajkii waa ku dhaaftay maxaa ku waajibaya qofkaa marka wawajaba calayhi shaksigaa waxaa ku waajibaya an yataxallala qofkan inuu xalaaloobo bicamali cumra ilaa qofkan see ku xalaaloobi karaa xajuu soo xirtay xajkiina waa ka tegey oo carafa ma uusan xaadirin maalintii sagaalaad qofkiina waa muxrim oo toddobadii shay oo aanu soo marnay ayaa weli xaaraan ka ah see ku xalaaloobi karaa wuxuu ku yidhi sheekhu wajaba calayhi shaksigan waxaa ku waajibaya an yataxallala inuu ku xalaaloobo bicamali cumratin camalkii cumro inuu ku xalaaloobo ayaa waajib ku ah camal cumro maxaa loola jeedaa yacni acmaashii cumrada aan soo marnay ayuu samaynaa dawaafuu samaynaa kacbaduu dawaafi kabacdi kacbada markuu dawaafo sacyigii bayna asafa waalmarwa ayuu samayn tintuu xiiranaa saasuu magaaladiisii iyo waddankiisii uu ugu soo laaban karaa oo wuxuu noqday qof xalaal ah qof xalaalahu noqday wawajaba calayhi shaksigaa waxaa ku waajibay an yataxallala inuu ku xalaaloobo bicamali cumra camalkii cumra ayuu ku xalaaloobay wayalzamahu shaksigana waxaa ku laasimaya qadaa'u lfaa'iti soomkii ka tegey waxaan leeyahay xajkii xajkii ka fakaday xajkii ka fakaday oo ka tegey qadihiisuna waa waajib fi sanati sanadii inuu soo qadeeyo waajibu sanadaasoo alqaabilati ee soo qaabilaysay sanadkii soo socda sanadka mar yani sanadka soo socda wey sanadkan hadda xajku ka fakaday mooye sanadka ku aadan oo ku soo dhowo soo socda inuu soo xajiyo waajib wey oo uu soo qadeeyo xataa imaamu rimli wuxuu ku leeyahay walow kaana tadawucan xataa xajkuba yuusan waajib ahayn xajka carafa ay ka fakatay xataa xaj sunnaa haba noqdee liannahu laa yakhluu min taqsiir kama marna gaboodfal iyo qofku inuu isagu ku cayaaray xajkiisii leannahu xajkan qofka lagama hor istaagin cadow intuu ka hor istaagay sida masalatulixsaar masalatulixsaar waan soo marnayo masalatulixsaar cadow waa kaa hor istaagayey laakiin mas'aladani waa mas'ala laa takhluu can taqsiir waa masale aan ka marnayn qofkii inuu gaabiyey isagaa gaabiyo maalintii carafo la aaday isagaan aadin carafo maadaama amse aadan isagoo la aamin cuquubatan calayhi isagoo lagu ciqaabayo xataa xajku hadduu sunno yahay waa inuu dib kala yimaado hadduu farad yahana iskaba dhaafba hadduu farad yahana iskaba dhaafba waxaa kaloo qofkaa waajib ku ah wayalzamuhu shaksigaa waxaa kaloo ku laasimaya dabxu shaatin neef ariya gooriciddiisiina waa waajib fii sanati alqadaa sanada qallaynta sanada uu xajka soo qallaynayo sanadkaa inuu neef ariya ku gowracana أيضا واجب الله سبحانه وتعالى